إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a labiyo toban saldhig oo ciidamada shisheeyaha iyo kuwa maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baayo bokool ayay weeraro ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda faransiiska ayaa gashay go'doon gudaha iyo mid dibadda ah kadib markii ay aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalem muwaadiniin soomaaliyeed ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika iyadoo dalkaas ay ku soo badanayaan dadka soomaaliyeed ee la dilayo ayax ayaa ku degay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe iyadoona dadku ay ka hadleen dhibaatooyinka u geystay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee waddanka hindiya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka kashmiir ee ku jira gumaysiga hinduuska warkeena waxaa sidoo kale qayb ka ah xubinta ganacsiga الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada warkii oo dhan labiyo toban saldhig oo ciidamada shisheeyaha iyo kuwa maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baayo bokool ayay weeraro ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya habeennimadii xalay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weeraro culus ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ay ka sameysteen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbada hoose haddii aan ku horumarno shabeellaha hoose xalay waxaa la weeraray saldhigyo ay shisheeyaha ka sameysteen baraawe intaa u dhexaysa ambareysa iyo baraawe deegaanka buulocolow golweyn shalambood iyo sidoo kale danow dhammaan deegaanadan waxaa ku sugan shisheeyaha gaar ahaan kuwa kasoo duulay dalka uganda dagaaladan ayaa waxaa la qaaday waqtiyo isku beegan taasoo qalqalgelisay ciidamada shisheeye ee uganda faahfaahin dheeri ah lagama helin walow ay dadka deegaanka ah sheegeen in dagaaladu ay ahaayeen kuwa aada u culus sidoo kale milatariga mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxa ay weerar kala duwan ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka deegaanada askarta dowladda federaalka lagu weeraray waxaa ka mid ah buulamareer degmada qoryooley iyo sidoo kale magaalada jannaale dhowr saldhig oo ay halkaas ku lahaayeen ayay ciidamada dowladda federaalka weerar kala kulmeen mujaahidiinta dagaaladan ayaa iyana waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha intaas waa shabeellaha hoose sidoo kale waxaa intaa dheer in mujaahidiinta ay weerar kala duwan ku qaadeen saldhigyo ciidamada maamulka jubbaland ay ka sameysteen degmo iyo sidoo kale deegaan dhaca gobolka jubbada hoose saldhig degmada afmadow ay ka sameysteen askarta axmed madoobe ayaa weerar lagu qaaday halkaasna khasaare dhimashay iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay sidoo kale deegaanka yoontoy oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ayaa isna weerar culus lagu qaaday waxaa halkaas laga kaleeriyey ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo inta badan halkaa dhigta isbaaro ay dadka kaga qaadayaan lacago baad ah isla gobolka jubbada hoose xalay mujaahidiintu waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka husingow ee gobolkaas milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalaya keliya ma aanay weerareen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ka samaysteen gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose sidoo kale waxaa jira dagaal culus oo isna xalay mujaahidiinta ay ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed dagaalka lagu qaaday ciidamadan ayaa waxa uu ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool iyadoona lagu beegsaday askarta la shaqeeya xabashida isku soo wada duub oo dagaaladan lagu qaaday labiyo tobanka saldhig oo ay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ah ka samaysteen gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli maalintii shalay taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka oo si dirqi ah kaga badbaaday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen inta u dhexaysa guriceel iyo dhowsa mareeb waxaana halkaas ku dhintay saddex askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa dowladda faransiiska ayaa gashay go'doon gudaha iyo mid dibadda ah kadib markii aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalem warbixin warkan ku saabsan haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya warbixin uu qoray wargeeska washington post ee fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa looga hadlay xaaladda ka jirta waddanka faransiiska oo dhowaan madaxda dalkaas ay si bareera u aflagaadeeyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam weerarkii ka dhacay magaalada niis ee dhaliyay dhimashada saddex ruux wuxuu faransiiska ku riday bohol adag marka loo eego gudaha iyo dibadda ayaa lagu yidhi warbixinta uu baahiyey wargeeska washington post warbixintu waxay sheegaysaa in weerarkii ka dhacay niis uu yimid wax ka yar laba toddobaad markii madaxa laga jaray macalin samuiil kaasoo arday dhiganaysa iskuul oo macallin ka ahay usoo bandhigay sawirro aflagaada ku ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam fuliyaha weerarkii niis wuxuu ka soo jeedaa dalka tuunis bishii sebtembar ee lasoo dhaafay ayuuna soo gaaray waddanka faransiiska laamaha ammaankana hore uguma aysan haynin wax tuhun ah oo la xidhiira inuu fulin karo weerar nuucan ah waxaana la qabtay isagoo ku dhawaaqaya allahu akbar iyadoo xilligaana lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad isbitaal ay leedahay dowladda faransiiska isagoo qaba dhaawacyo halis ah ayuu leeyahay xeeralayaha qaabilsan arrimaha waxa loogu yeero weerarada argagixisada washington post waxay sheegaysaa in waxa ay shacabka faransiiska iyo madaxdooda u arkaan inay tahay difaaca xorriyadda hadalka ee muslimiintu u arkaan inay tahay falal ihaano ku ah diintooda sidaas darteedna ay sii kordhayaan weerarada ka dhacaya gudaha waddanka faransiiska weerarada cusub ee ka dhacay gudaha faransiiska oo ugu dambeeyey weerarkii niis wuxuu faransiis ka geliyey go-doon gudaha iyo dibaddaba ah ayaa lagu yidhi warbixinta uu baahiyey wargeyska washington post marka laga soo tago weerarada ka dhacaya gudaha waddanka faransiiska waxay muslimiinta caalamka u qaadaceen badeecadaha dalka faransiiska ka imaanaya taas oo ay culimmada muslimiintu fadwoodeen inay qayb ka tahay jihaadka loona baahan yahay in la xoojiyo waxaa sidoo kale si xiriir ah waddamada caalamka uga dhacaya dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah kuwaas oo looga soo horjeedo aflagaadada faransiiska ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta emmanuel macron oo ah madaxweynaha dalka faransiiska kuna hanjabay inuu sii wadi doono sawirada aflagaadada ku ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa hadda waxaa laga dareemayaa walbahaar ka muuqda wejigiisa waxaana faraxa ka baxay amniga dalkiisa iyadoo dhaqaalaha dalkana uu dhulka galay rajadii uu ka lahay mar kale inuu ku guulaysto doorashooyinka dalka faransiiska ee soo socdana maxoog badna muwaadiniin soomaaliyeed ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika iyadoo dalkaas ay ku soo badanayaan dadka soomaaliyeed ee la dilayo maxamed muudey abuumuslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxoo burcad ah ay weerareen goobo ganacsi oo ku yaala gudaha dalkaasi kuwaasi oo ay ku ganacsanayeen muwaadiniin soomaaliyeed wararka burcada oo ka dhacay deegaan ka tirsan magaalada johannesburg waxaa intaa la og yahay ku dhintay laba qof oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed la dilay ayaa magacyadooda lagu soo koobay cabdisalaam axmed iyo qays kuwaasi oo ka wada ganacsanayay hal dukaan sida ay sheegeen ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika soomaalida ku nool koonfur afrika ayaa joogto la kulmay dilal iyo dhac baahsan oo ay geysanayaan kooxo burcad ah oo xiliyadani oo kale sanad kasta kordhiya weerarada ay ku qaadayaan goobaha ganacsiga dowladda koonfur afrika ayaa marar badan loo jeediyey in ay wax ka qabato burcadda balse ma muuqato wax tallaabo ah oo ay u qaaday wax ka qabashada dilalka iyo dhaca dalkaasi loogu geysanayo soomaalida ku nool waddankaas ayax ayaa ku degay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyadoona dadku ay ka hadleen dhibaatooyinka uu geystay maxamed cali aadan ayaa inoo faahfaahinaya ayaxan ayaa waxa uu ku habsaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe isagoona baabi'iyey dalagyadii ku yiilay beeraha deegaanadaas qaar ka mid ah dadka deegaanada uu gaaray ayaxa ayaa ka warbixinaya dhibaatada uu geystay markii shalay galbihi ay ahaaday kow iyo tobankii saaca iyo barkii meelahaas ayuu naga soo galay anyaxa dhinaca oo dhinaca buurana xigto qaybta oo raxsamayso oo raxsamayso jameecada digin la xigto kaas u gudbay markii ay noo soo gudubtay kadib qaybtii labaad ay waxaa noo soo gudbeen dhowr gruub gruubyada inta badan waa lala tacaalayay waa lagu qeylinayay wax bada ayaa la hurgufay intaa kadib hadda eridii soonaha aniga aan joogo waxaa adiga lasoo dirsay anyaxaasaan wudu zaa'iday qayb naga gudubtay waa kor martay qaybta laba qayba saddex qayb ay ahaayeen waa beerihii dirsaanaha nala ahaayo diriska nala ahaayo ayay ku soo wajahan yihiin si aad iyo aad ah weliba degmada mahada iyo deegaanada hoos yimaada ayuu ayaxaan ka geystay dhibaatooyinka ugu badan deegaanka hoostaga degmada mahadaay ay ka mid tahay dhiingaras kiliga shiinaha caliganey buula caarey mahadaay buurane shaan xudur ciise buurfuule jameeco intaa waxaa ku gadaaman allaha naga samato bixiye ayax culeyskaasaana soo wajahay wax u mahaqan oo ilaahay abuurta ma leh waxaana kuugu daliila xaafadda waa beri iyo degmada mahadoo ka tirsan ayaa kala go-an oo mahada iyo buurina waa kala xirantahee la ysku furo danay ahaa lahayd wax u maqan oon allah haynu ma jirto si kastaba ha ahaatee waayadii ugu dambeysay waxaa gobollada dhaca bartamaha soomaaliya dhibaato ka waday ayaxa isagoona hadda usii gudbayo qaar ka mid ah gobollada dalka mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee waddanka hindiya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka kashmiir ee ku jira gumaysiga hinduuska abuubakar ibraahim geedi ayaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka kashmiir ay gumaysiga ku haysato dowladda hindiya ayaa ku waramaya in gobolkaasuu martigeliyey weerar qorshaysan oo beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga gacanta ku haya talada waddanka hindiya rag hubaysan ayaa weerar qorshaysan ka fuliyey gobolka jamwa kashmiir ee lagu yeero dhinaca ay dowladda hindiya gacanta ku hayso waxaana ay beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga bahartiya oo ah xisbiga maamula waddanka hindiya war saxaafadeed ka soo baxay booliiska gobolka kashmiir ee dowladda hindiya ayaa lagu sheegay in ugu yaraan saddex mas-uul oo ka tirsan xisbiga bahartiya lagu dilay weerar qorshaysan oo rag hubaysan ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo koljaam oo ka tirsan dhinaca ay kashmiir gumaysiga kaga haysato dowladda hindiya saddexda ruux ee weerarka lagu dilay ayaa ahaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga waxayna qaabilsanaayeen ololaha doorashooyinka ee dhinaca dhallinyarada waxaana dilkooda ay dhabarjab xooggan ku tahay xisbiga talada waddanka hindiya gacanta ku hayo ee uu hogaamiyo ninka cunsuriga ah ee aadka u nacab diinta islaamka laamaha amniga iyo ciidamada booliiska ayaa sheegay inay wadaan baaritaanno ay ku doonayaan inay ku soo qabtaan ragga weerarka fuliyey kuwaasoo markiiba goobta isaga tegay siyaasiyiin ka tirsan dowladda hindiya ayaa aad uga xumaaday dilka xubnahan iyagoona tacsi u diray ehelada saddexda mas-uul ee weerarka lagu dilay ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan khasaaraha dhaliyey waxaana gobolka kashmiir ka howlgala jamaacad jihaadi ah oo ka soo horjeeda gumaysiga ay dowladda hindiya ku haysato gobolkaas gobolka kashmiir ayaa waxaa weli ka taagan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaana jira bandow adag oo ay soo rogtay dowladda hindiya kaasoo saameeyey nolosha dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa duufaanno isdabajoog ah oo ku dhiftay waddanka maraykanka ayaa sababay inay xidhmaan ceelasha biyaha laga cabo hoosudhacna uu ku yimaado wax soo saarka shidaalka ee waddankaas warbixin soo baxday ayaa sheegtay in wax soo saarka shidaalka maraykanka uu hoos u dhacay saddex dhibic lix boqolkiiba ilaa toban dhibic lix milyan oo fuusta maalin kasta wax soo saarka shidaalka ayaa ahaa afar iyo toban dhibic sagaal boqolkiiba bishii agoosto ee sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka waxaana muuqatay inuu hoos u dhacay wax soo saarka shidaalka ee maraykanka duufaanada ku dhiftay waddankaas ayaa saameyn adag ku reebtay wax soo saarka shidaalka ee waddanka maraykanka xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin